maamulka degmada diinsor oo ugu horeeyo gudoomiyaha degmada cusmaan macalin cabdi ayaa hay-adda gareeda soomaaliya ka gudoomay warbiyo loo dhisay shacabka reer diinsoor si loogu keediyo xilli roobaadka biyaha ayna uga faa'iidaystaan dadka reer guuraaga iyo dadka deegaanka taasi oo baahi badan u qabeen bulshada maadaama markii hore aysan lahayn barkado biyaha loogu keedsado barkadan ayaa loogu talagalay in dadka biyaha loogu keediyo oo ka cabaan iyo xoolaha tuulooyinka ku noolo mararka qaar waaya goobo biyo kaydin ah islamarkaana roobku markuu doo aan looga faa'iidaysan sidaa darteed ay tani fursad u tahay ugu horeyn qaar ka mid a saraakiisha hay-adda gareeda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey faa'iidada warbiyoodkan iyo sida looga faa'iidaysan karo
waa barkada aada u caawin doonto insha allah tacaala anagoo hay-adda gareeda maaragtay mashruucan mz oo maaragtay hay-adda ayaarsi ayay maaragtay qaadanashi maqanahay mashruucaha bangareeya mz maaragtay maaragtay oo jerman ah insha allah soo dhawo gudoomiyay gudoomiyaha degmada diinsoor cusmaan macalin cabdi ayaa uga mahad celiyey hay-adda gareeda soomaaliya dadaalada ay la garab taagan yihiin shacabka reer diinsoor isagoona ka codsaday in hay-adda gareedu ay sii laba jibaaraan dadaalkooda ku aadan dadka reer diinsoor
saraakiisha ama tiimka oo gareedo oo ninkan walaalkeena kor nooga imaaday mas-uuliyiinta degmada wajiga oo baraagtaan ka faa'iidaysanaysa shacabka mas-uulka ka ah dhammaantiin inta hadda meeshaan ka soo qabgashay waxaa idinku salaama salaanta sharafta ilahi islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaan kadib ilaahay ayaa mahad oo dhan iska leh bacda allah waxaan u mahad celinaynaa hay-adda gareedo barkadan aad u jeedaan oo qiimaha badan oo ay ugu talagashay in shacabka tabaalaysan ama biila'aanta ah ee degmada diinsoor inay ka faa'iidaystaan waxaa ilaahay suurageliyey oo soo gabagaboobay dhammaaday suuragalna noqday in maamulka degmada anoo guddoomiyihii degmada ah hay-adda gareeda ay igu wareejiso furihii baraagtaan baraagtaasna baraag shaksi leeyahay ma aha bulshada iskale laakiin shakhsiyaad muhiim ah ayaa mas-uul ugu ah gacanta ugu haynaya u xanaanaynayo si ay ummadda tabaalaysan ee ooman biyola'aanta baahsan ee degmada ka jirto qayb ka mida ay wax ugu qabato ma kaafin kartee laakiin qayb ka mida sinti inay wax ka qabato waa ka mahad celinaynaa gareeda waxaan leenahay wakhti kasta waxay u taagan tahay baahida ka jawaabidda baahida bulshada diinsoor iyo deegaanada koonfur galbeed oo dhan soo dadaala kuwan iyo kuwo ka badan iyo mashruucyo kala duwanba waa idinka sugaynaa in gareeda ay qabato aadna waa u mahadsantihiin guddigii guddoomiyihii guddiga oo baraagta ugaasiriisow walitafadal furihii baraagta waa mas-uuliyaddeeda bacda allah adigaa ilaahay ku saaray
degmada diinsoor ee gobolka baay ayaa xilligan waxaa ka jira xaalad abaareed roobabkii dayrta u la waayey darteed waxayna xoolo dhaqatada iyo qoysaska ku nool deegaankaasi wakhtigan wajahayaan xaalad adag oo dhinaca biyaha warbiyoodkan ayaana fursad u noqon doona haddii uu roob imaado taasi oo kaydin doonta biyo badan